wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ismaaciil hayaah kusoo dhowow barnaamijka dee maalmaa ka maqnaa waa kaasaa warqadda ugu horreysa aan kugu soo dhoweeya marka marka barnaamijka waxa weeye qofkii maalmo ka maqnaabaa fursadda koowaad la siiya waa kaasaa warqadda koowaad haddaan soo qabto waa warqad hambalyo maxer oo welibana si aada loo soo qurxiyey hareeraha wadnayaal iyo waxyaabo badan baa ka xiga waa doctor maxamed jamaal jaamac mune jamaal jaamac khaalid maxamed iyo nadiiro jamaal jaamac iyo sucaad jamaal jaamac iyo maxamuud maxamed jaamac aan idhaahde iyo jaamac maxamuud jaamac khaalid muuse iyo maxamuud ismaaciil iyo dhammaan reer xasan gurey waxay hambalyo meher u dirayaan boqorka iyo boqoradda nadiro jamaal jaamac iyo jaamac ducaale xuseen oo muhirirkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa warqadanna waxay leeyihin marka ugu horreysa waxaanu salaameynaa dhammaan shaqaalaha v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka marka xigtana waa adeer maxamed xasan yarow iyo adeer cabdiraxmaan xasan yarow iyo adeer cabdinaasir maxamed axmed yacquub xasan yarow waa adeer iyo xaaskiisa iyo waa adeerayaal daa'uud xasan yarow iyo xaaskiisa iyo cabdiqaadir xasan yarow iyo xaaskiisa iyo ismaaciil xasan yarow awoowa xasan yarow iyo waxay yidhahdeen eeda seynab xasan yarow tamiimo xasan yarow faadimo xasan yarow ayay madiine faarax cabdi cabdulaahi maxamed nuur yaasiin maxamed xuseen cabdishakuur nuur maxamed xasan iyo yaasiin cabdisamed maxamed iyo cabdisalaam macalin maxamed kheyr dhammaan dadkaasoo kala jooga washington canada u k baris jarmalka south africa kenya ethoobiya boosaaso garowe hargeysa muqdisho baydhaba waxay tahniyad u dirayaan daahir xasan yarow iyo xakiimo xuseen xasan oo gabar ugu dhalatay degmada haabare taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen waa bishiina dhaafta labaatankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey asmad daahir xasan yarow waxaan leenahay soo barbaar noqotay diinteeda dalkeeda anfacda aamiin maasha allah soomaalidii maxay kala baahday falastiinay bal inta dalaa tirisay daawo ee saa loogu kala faqaqsanyay weliba hambalyo laga soo wada diray waxaa halkan hambalyo meherkad kala diraya baa layidhi waraaqdan aan gacanta ku haya annagoo kale ah aabee jibriil sheekh maxamed warsame hooyo aamina maxamed cawaale jamaal jibriil sheekh maxamed siciid jibriil sheekh maxamed kaynuun jibriil sheekh maxamed muna jibriil sheekh maxamed makaa'il jibriil sheekh maxamed raafi jibriil sheekh maxamed bukhaari jibriil sheekh maxamed muslin jibriil sheekh maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan meherka nasteexo jibriil iyo maxamed xuseen oo bishii sagaalaad soddonkeedii sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka uu ka dhacay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin bal markana kaalmihii sugaanta aan ku yaro nasanno ismaaciil noo soo qaba heesta ugu horeysa heesta ugu horreysa hadaad dhinacayga soo riixda waxaan soo qabanayaa fanaanka la yidhaahdo axmed zaki heesuu ku luuqeeyo wuxuu leeyahay sirtaydii qaraxdayo anaa qaladkaa gale haddii qodobada jacayl hee maxkamad la igu qaadi lahaa dembigaba waan qiran lahaa waaba gartii buu dhiibtay ninkani waa intii laisku haystay haye codka macaan ee axmed saki aan wada dhegaysano
qadarin baad mudato qiimadigu leedahay qadarin baad mudato qiimadigu leedahay ayeeshe dhibka qarsaday sirtaydii dharaxdayo ayeeshe dhibka qarsaday sirtaydii dharaxdayo aanaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadila dembiga waan qiran lahaa anaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran laha haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran laha anigu waan qiran lahay qalbigaada hoyuto qaybiga mida tahay qalbigaada hoyuto qaybiga mida tahay ana aniga ana qooma miyocay dibnaha dibnaha dibnaha isqaninay ana aniga ana qooma miyocil تبنها تبنها تبنها isqaninay goolanjo irallinoqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qirala goolanjo irallinoqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qirala haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa maca waan qirala anigu waan qiranayaa maca waan qiranayaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dembiga waan qiran lahaa xabiibi waan qiran lahaa anigu macane anigu dembiga waan qiran lahaa Ah, ah, ah, ah, ah.
haye ismaaciil maxkamaddii waa soo dhammaatay maxkamadda ah, looma dhammaan kaliya haye warqadda xigta markan haddii aan noo soo qabto waxay naga soo gaartay waxay yidhahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka aabbe xasan maxamed xasan iyo hooye xabiibo xaaji qaadirow iyo xuseen maxamed xasan iyo xaliimo abuukar macalin iyo axmed xuseen maxamed iyo ruqyo xuseen maxamed iyo sahre xuseen maxamed iyo faadimo xuseen maxamed sahre macalin xasan iyo safiya macalin xasan iyo batuulo macalin xasan iyo cabdisaleebaan xaaji yarow iyo khadiijo nuur iyo adeer maxamed cali maxamed cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo raxmo macalin xasan iyo xasan axmed jamaal iyo cabdiqaadir macalin xasan jaweeriye macalin xasan iyo khadiijo yuusuf walaal dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyad farxad aroos u dirayaan waxay yidhaahdeen waa maxamed macalin xasan iyo raxmo xuseen maxamed oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho degmada wadajir isku waara ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay waraaq kale oo hambalyo oo gacanteeda ku jirta dhammaan waxaa layidhi qoyska reer jaamac xaamuud iyo weliba qoyska kale ee reer jamaal jaamac xaamuud oo kala duwan iyo sidoo kale caasha axmed khamiis balqiis cawil aadan hodan cawil aadan daktar hibaaq wadaadyare iyo weliba magaciga xitaa ku jira falastiinay dhammaan dadkaasi waxay hambalyo bog- iyo bogaadin ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda nadara jamaal jaamac iyo weliba jaamac ducaale xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa En, ismaaciil markana aan ku yara nasanno bal kaalimihii sugaanta haye mar- waxaa noo soo qabanayaa heesta lantaalle ah markii dhood maxkamad baad eh, jacaylkii saartay waa kaasa markana waa heesta lantaalle ah waa codka macaan ee sahre siyaad iyo allah naxariistee maxamed mooge hajabine abowe halkee buu jiraa meejaa lahay haddii uu ku jira calaf jeer ay ahaataba la jalbeebsan doontide meel dheer ma jira jaallaha walaal waa heestii mee jaallahay baadigoobay maraysaa marka baadigo maxkamad baadigo laakiin waxayd maxkamadda inay dambayso falastiini soo maaha inkastoo laakiin aan fanaanka aada ugu bogay ninka midhahaa sameeyey in badan raggu ay ka warwareegaan inay dembigooda qirtaan ayo laakiin maanta maxkamadda waa ka heshay maxkamadda aad baan uga hel inkastoo aanan garanayn fadhigeeda halkuu yahay fanaanka laftigiisaan mar weydiiyo ayo dee fadhigeedu buu ii sheegi waayey marka wuxuu yidhi waa hadba halkay ka dhacdo warqadan waxay naga soo gaartay dhinacayga markana waa abshir aadan maxamed oo loo yaqaano abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan iyo cabdinaasir wadan iyo isxaaq cali ibraahim mursal cali karow iyo cabdixafiid cabdulaahi habi habi ayaa la yidhahdaa iyo cabdulaahi moosow cali daahir cali iyo xasan cali salaad iyo cali geedi aadan ibraahim iyo cabdi macalin xasan ibraahim xuseen cabdi iyo xasan xuseen cabdi cabdiraxmaan macalin xasan hooyo xaliimo aadan eedo maryan cali nuur iyo ciise aadan askar iyo safiya cali maxamed iyo cabdi mustaf maxamed iyo bila cadow aadan injineer maxamed xaaji ibraahim iyo dad kaloo fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin bay yidhaahdeen dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho farxad le u dirayaan mustaf macalin xasan oo loo yaqaano mustaf tutesa iyo marwadiisa nimco nuunow aadan oo wiil ugu dhashay magaalada laascaanood gobolka sool wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiweli mustaf macalin soo barbaar ayaanu leenahay aamiin aamiin hambalyo aroos oo dhinacayga taalla waraaq aad loo soo qurxiyey ubax hareeraa laga soo mariyey welibana magacyadana si gaara leyn kale ama xariijimo qurux badan loogu sii koobay ayaa gacanteeda ku jirta falastiin waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha waa salaamayna baa layidhi waanu kaa qaadnay dadka kale baa la yidhi aadan keerow mursal nishow keerow mursal cabdi salaad ramaan iyo jamiilo salaad ramaan raaman aan idhaahde iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo abuukar xasan nuur abuukar macalin xuseen iyo mahad cabdulaahi aadan aadan xuseen mursal deeq cali nuurow xasan cali suubow cabdisalaan maxamed suubow mukhtaar maxamed suubow iyo aadan maxamed cali suubow iyo aadan maxamed yarow dhammaan reer maxamed yarow iyo ayeeyo madiine xasan iyo aabe aadan mursal iyo aabe keerow mursal dhammaan dadkaas oo kala jooga garoowe qardho maraykanka gaalkacyo burtinleh waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda cabdulaahi aadan mursal iyo faadumo roonow aadan oo arooskoodu ka dhacay tuulada jalam ee gobolka nugaal taariikhdu markay ahayd labayo labaatankii bishii sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan leenahay ayay yidhaahdeen alleha ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kalana hela ayaa layidhi wiil iyo caano gabadh iyo caano wada jira nabadgala aamiin aamiin aamiin markana kaalimihii sugaanta waa dhankaaga ismaaciil markaan dhankaygaa soo riixday ha lamaanaad soo qabatay talantaali talantaali aan idhaahday markii dhowe haye haatan waxaan soo qabanayaa maandeeq jaleeladu ma geed baa jirbahuna ma qoribaa jalbiskuna ma bahalbaa anna jalooladeedii ma waxaan jiraynba dadka laba jirdaaqa ah jirjiroole siduu yahay hadbad jeedad kuu dhiga Haye.
ee aan dhannaba jirin iyo waxa la jaadaba jaliilkan ka magan galay waa ka wada magan galna codka macaan ee faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq
Thank you. joogayga maqan qalbigaygu lama jiro allahayow janniyo naar ado kala jaheeye aniga joogayga maqan qalbigaygu lama jiro jabiyo maamuus jirabadaag la soo maray jabiyo maamuus jirabadaag la soo maray isaguna jacaylkuba u layahay dad jaalaa sigeen sidan ugu isaguna jacaylkuba u layahay dad jaalaa sigeen sidan ugu jaheeya jaleeladu ma geedba jirbahuna ma qoriba jilbiskuna ma bahalba jaleeladu ma geedba jirbahuna ma qoriba jilbiskuna ma bahalba annaa jaloolodaydii ma waxaan jiraynba annaa jaloolodaydii ma waxaan jiraynba dadka laba jirdaaqa jirjiiroola sidoo yahay hadbaa jeedadka oo dhiga ee aan dhanaba jirin dadka laba jirdaaqa jirjiiroola sidoo yahay hadbaa jeedadka oo dhiga ee aan dhanaba jirin iyo waxaa la jadaba jaliilkan ka magan galay iyo waxaa la jadaba jaliilkan ka magan galay codsiguna hadduu jiro iska jalaabo teeyeelo loo joogi doonee
haye haye ismaaciilow aniga kabankan ku seexdaaba ma kabankan yare weliba kabanka yaree la garaac iyadoo lagu tumayo welibana dee meesheedii beerii hadeer jamaame iyo yaa iyo muus geed muus ho- oo hoostiisa oo aad hadba midhahii soo goosanaysidii webigiina dhinac kaa yaaliyo ka war Laakiin- halkaadoo ku tuntay muuska badana ismaaciilow meelaha uu ka baxo waa meel biyuhu ku badan yahay oo dhiiqa ah oo aan aada loo hoos fariisan karin laakiin ka Inaana war- tegin ka bal waran ma jiro.
bar- ka- ka wadan balbardihii waaw iyo gobkii iyo geetalaalna waa dhahnaa dadka xa- reer xamarka waxay yidhahdaan geetalaalka ama waxaa jira geed kaba fiican oo mar walbaana cagaara oo la yidhaahda geed hindi geed hindi ha geed hindiga iyo gobka gobka laftigiisu waa geed aada u hadh macaan oo welibana dee waa dhirta ugu wanwanaagsan haddaa fadhi yaroo qaaciyaho fariisato oo unsiga yaraa lashadana kasii fiican yaaba heli kara unsigana foox inoogu bedelo welibana haye warqada xigta dhinacii waraaqaha falastiin ay haddaanu kacno jawi kale ayaad inageyso meel dibadda abaad inoo saartay innagoo stuudiyihii washington joogna eh asalaamu calaykum baa waraaqdan lagu soo bilaabay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waan idin salaamayna ayaa la yidhi waan kaa qaadnay maxamed yaasiin ayaa lagu bilaabay oo jooga magaalada boosaaso ayaa waraaqdan soo diray ayaa la yidhi hambalyada waxaa diraya asxaab fara badan oo jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaana ka mid a maxamed yaasiin ayaa iska bilaabay iyo cabdirasaaq yaasiin iyo bulxan xasan luruu iyo weliba ilyaas maxamed sheekh iyo cabdishakuur shiniyow iyo nabadoon onow muxyidiin iyo kamas faarax barre iyo buhaal macallin aadan magacyadu waa saad noogu soo qorteen iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo sulaymaan xasan baruuke iyo cabdinaasir yaasiin dhammaan asxaabtaasi waxa ay tahniyad aroos u dirayaan maryama cali abuukar iyo saygeeda farxaan siciid cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho bishan aan ku jirno bilowgeedii
warqadana waxay naga soo gaartay aaba xuseen cabdi ilka weyne iyo aaba ugaas xasan ugaas maxamed iyo hooye xalaawe ibraahim iyo maxamed xuseen ilka weyne asad xuseen ilka weyne deeqa xuseen ilka weyne canab xuseen ilka weyne abdi axmed faarax cilmi bay yidhaahdeen abdi daa-uud faarax cilmi habo samawado faarax cilmi iyo fartuu daa-uud faarax iyo luul daa-uud faarax iyo xasan caliyare faarax ifraax nuur gare iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac tarabi dhammaan dadkaas oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan aabe sambuur ugaas xasan ugaas maxamed iyo hooye bay yidhaahdeen farxiyo xuseen ilka weyne oo wiil ugu dhashay magaalada gurceel waxaana loo bixiyey sayid cali sanbuur ugaas xasan ducaduna waxay yidhaahdeen waa xaggiina soo barbaar ayaanu leenahay aamiin aamiin dhinacii heesaha haddaynu markan aadno xaggaad inoo soo qabana falastiine markii dhowdu adiga horta ina geeyey inaga saaray xafiiska oo kaban inoo tumay oo foox ama unsi inoo shiday oo geed hadh ayna hooskiyey dacwadu markay badato haye een, waxaa jirta hees la yidhaahda calaf ayaa jirta calaf calaf baa la yidhaahdaa Haye.
waxba hay calaamayn haygu qaban calooshe caadilkaa ku kaalmayn cishaday ahaataba calafkaaga waad heli qofna kuuma diidi karo codka macaan ee maxamed bike
cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine calafka sidaa yidhi ina kala cileey cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine calafka sidaa yidhi ina kala cileey carabkiyoilku xaray calasha carshiga oo wax uga qoran carabkiyoilku xaray calasha carshiga oo wax uga qoran waxba hay calamay haygu qaban calooshe cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad heli waxba hay calamay haygu qaban jaacilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad heliyey kumabadan cidhiidhiyo almashada maddiidine kumabadan cidhiidhiyo almashada maddiidine nasiibka cileeyo weyday caashaqa kumabadin cidhiidhiyo almashada maddiidine kumabadin cidhiidhiyo almashada maddiidine nasiibka cileeyo weyday caashaqa agta meesha saartiya cunaa wax kuu mara calafka xukumaye agta meesha saartiya cunaa wax kuu mara calafka xukumaye waxba hay calamaye haygu qaban calooshe cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad helay waxba hay calaamayeen aygu qaban calooshe cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad helay
maandeeq ayaad inaga soo kaxayso b k baad inoo keentay xaggii dambaad ina keentay falastiinay welibana m- kaban baad inaga keento musigna waad inoo keentay kan soo socdaa kasii daran bal dhegaystayaasha waynu u sii kaadinaynaa waraaqii baynu ku noqonaynaa bal waraaqda dhinacaaga warqadda markana dhinacayga ugu dambaysa ismaaciil waxay naga soo gaartay abba nuur maxamed hilaal iyo hooyo maryan cusmaan cabdi iyo axmed nuur maxamed hilaal iyo cabdiqaadir nuur maxamed hilaal iyo maxamed nuur maxamed hilaal iyo ibraahim nuur maxamed hilaal cabdulaahi nuur maxamed hilaal cabdirasaaq nuur maxamed hilaal bashiir nuur maxamed hilaal deeqa nuur maxamed hilaal anise nuur maxamed hilaal yuusuf nuur maxamed hilaal maxamed qadar yuusuf nuur maxamed hilaal iyo cadnaan maxamed nuur mahdi cali calasow mahdi raasi reer qaasim macow iyo qaasim macow tifow iyo hooyo dhaqan maxamuud xirsi iyo waxay yidhaahdeen qadar qaasim macow iyo cabdiqaadir qaasim macow iyo Kha- khaalid qaasim macow iyo cabdicasiis qaasim macow waxaa sidoo kale iyana hambalyadan diraya cabdiqani qaasim macow iyo cabdimajiid qaasim macow iyo maxamed qaasim macow iyo cabdibaasid qadar qaasim macow iyo maryan qaasim macow iyo abyan ayaan qaasim macow iyo eedda xaliime isaaq amiin eedda xaliime axmed iyo shukri joorey iyo samsamey mukhtaar maxamuud iyo toreysa xafse cumar xaaji doctor imaan maxamed maxamuud afrax dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan arooskii aroosada kale ah cismaan nuur maxamed hilaal iyo darqadra qaasim macow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jireen nabadgala ilaahay ha idinka yeelo aamiin ayaanu leenahay aamiin ayaanna usii raacinaynaa falastiinay waa waraaq hambalyo oo dhinacayga ugu dambaysa wadnayaal ayaa lagu soo xardhay mararka qaar afar afar baa laga dhigay mararka qaar eh, sidii warankiibaa la dhex geliyey mararka qaar eh, wax laydh oo kale ah ayaa laga dhex shiday marka wal aad baa looga soo xardho waqti baa loo soo sameeyey marka waa tahniyad aroos eh, waxaana lagu bilaabay raabiyo cabdinaasir aadan kaltuumo cabdiraxmaan eh, sheekh isxaaq iyo saygeeda xamdi aadan iyo saygeeda hooyo imbiyey samow iyo caruurteeda iyo saygeeda weliba hooyo xabiibo sheekh xasan caruurteeda iyo saygeeda faadumo cabdiraxmaan sheekh isxaaq saynab cabdiraxmaan sheekh isxaaq xaawo cabdiraxmaan sheekh isxaaq aadan cabdiraxmaan sheekh isxaaq ilyaas cabdiraxmaan sheekh isxaaq cabaas cabdiraxmaan sheekh isxaaq khaalid cabdinuur aadan cabdi xafiid macalin cabdi xareed iyo weliba cabdinaasir aadan madgaas oo loo yaqaano wadani abshir aadan maxamed iyo marwadiisa salaad garaash dadkaas oo kala jooga baydhabo jannaay kenya muqdisho laascaanood qardho iyo boosaaso waxay tahniyad kal iyo laab ah u dirayaan arooska iyo aroosadda waa maxamed cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo weliba najmo maxamed cali oo arooskoodu ka dhacay baydhabo janaay ducaduna waa xaggiina halaya gabagabada falastiin baan siinaya isku waara ubad kheyr qabar kale hela ayaanu leenahay markana dhegeystayaasha waa usii ballan qaaday waa inaan dhinac kale usii gudubnaa muusigii kabankii waa lasoo dhaafa hadda xaggaad inoo wada dhaanto dhaanta oo haye dhinac Waa- kale anba filaye waa fanaanka cali dhaanto islamarkaana heesaha qaar isagu sameeya dee Wuxuu hees waa ka jeclay toloma wuxuu heesi lahaa leeyahay taagni dheer ay ku tabay xalay tobankii saac timahaagaa tufi iyo taxliil la iigu tufay dhaxyar dhuuboy dhawaaqayga dhuuxa geli sidii anoo ku dhalay iigu dhaga nuglow Iigu dhaga nuglow Iigu qof walba dhaga.
in la dhegeystuu rabaa aad iyo aad laakiin suu u keenaan la yaabo wuxuu og yahay sawir buu ka qofka bixiyey ku dhalay inaa u dhaga nugusha sawir buu markaa ka bixiyey sawir buu marka ka bixiyey isagoo kusoo halqabsanaya oo j- oo oo doonaya inuu tusaale siiyo sida aad aabbaha iyo hooyada u dhegeysan lahayd aniga ii dhegeyso heestaas uu ama dhaantada ah ee uu ku luuqaynayo fanaanka cali dhaanto waxay gebagabo u tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si talantaala idinla socodsiinayey ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono toddobaadka dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad
geli
yartandheeree dholola sidi dhuurka waabi dhalkaweley ma dhagaxaad ka soo dhaadhacde dhaqankiyo hidihi dhanta kamaan dhacde kalantima dhabo intaan isdholdholine yartandheeree dholola sidi dhuurka waabi dhalkaweley ma dhagaxaad ka soo dhaadhacde Thank you halablaay ciyaarteenna lamaaye hulka weyne jijiga helayaa kuuga dhumaa taagni dheerey ku daawa xaalay tobankii saac qiimahaga tufiya taxariilay gudhige sidii dayringii helo duleed kamaari lagu daawayo dadku adii kuwe taagni dheerey ku daawa xaalay tobankii saac qiimahaga tufiya taxariilay gudhige sidii dayringi helo duleed kamaari lagu daawayo dadku adii kuwe iftihijaniyo agaraysteed maaf dherbay ka timid ifka manjoogiyo ariya keentayubo iftihijaniyo agaraysteed maaf dherbay ka timid ifka manjoogiyo ariya keentayubo sidii ubax mareedhamay biyale lamaye isbeeg maaduulage bay ku abaabiyeen sidii ubax mareedhamayna biyale lamaye isbeeg maaduulage bay ku abaabiyeen halablaay ciyaarteenna lamayale holka weyne jijiga helaya kuugu dhumaa halablaay ciyaarteenna lamaayane holka weyne jijiga helayaa kuuga dhuma dhaxya dhuuboy dhawaaqayga dhooxa gaari sidiyaana ku dhala igu dhaganulo dhaxdu taakooy dhawaa